بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan kusoo jirnay kitaabu salaa waxaan kasoo hadlaynay sunnooyinka salaada qofka sunnada ku ah sheekha raximah allahu tacaala uu noo tahay qeyb kamid ah waxaan falanqeynay qaar kamid ah oo madhabku uu qabo inay waajib tahay madhabkuu qabo inay sunno tahay inay waajib tahay waxaa noo soo dambeeyey sunanta markaan ka hadlaynay taamiinka ama aamiin laakiin sida raajixa ah waa waajib weye maxaa yili nebigu wuxuuna amray sala allahu calayhi wasalam idaa amana alimaamu faaminu hadduu imaamku aamiin dhaho aamiin dhahay waa amar waay marka waxay ku waxay ku tusinaysaa mar haddiiba amarka uu meesha yimaado wax ka lexiya haddaysan jirin inay waajib tahay waxau marka sheikhu ku xijiyey raxima allahu tacaala wa qiraa'atu suuratin bacda alfaatixa qiraa'atu suuratin suuro la akriyo bacda alfaatixa faatixada gadaasheeda in suurad la akriyo faatixadu waa rukni salaada la-aanteed ma ansaxayso ilaa waxyaabihii laga soo istisnaaday waxaan ka ahayn sidaa darteed faatixadii mar haddii rukni la dhahay suurooyinka kale oo aan faatixada ahayn ood ku darto weliba markay salaadu ay tahay afar ragcadood ama saddex ay tahay waa labada u horeysa wey markii ay ay ay laba ragco tahayna labada ragcaba waa lagu akrinaya sida salaada subax oo kale marka faatixadaas la akrinayo waa waa waajib waa rukni laakiin suuradda ka dambaysaay waa sunno wey waa sunno weye marka nabigu wuxuu lehy sal alay wasalam waxaad akrisaa wixii ku fududaada akri wey marka nabiguna wuu akrin jiray sal alay wasalam duhurka iyo casarka iyo wuxuu akrin jiray labada ragco ugu horeeya suuradda faatixada iyo laba suurad oo kale macnaha so laba suura oo kale ayuu akrin jiray markuu faatixada dhameeyo suurad kale ku dari jiray mar marna wuu maqashin jiray oo waa la ogaan jiray weliba ragcadda hore iyo midda dambe inay kala dheer yihiin oo midda hore qiraa'adu badan tahay ayaa sii sunaahoo fiican wey marka waxaa qofka laga rabaa markuu faatixada dhameeyo salaadiisa waxaa ajar u badan inuu wax kale ku daro suurad kale ku daro gaar ahaan labada ragca ee hore marka laga hadlayo wuxuu yihi mualifka raximah llahu tacaala watakbiratu wاtakbiraatu cinda alkhafdi wاlrafci allahu akbarta marka aad kacaysa iyo marka aad laabanayso wey takbiiraadka waa saddex qaybood wey takbiirooyinka waa takbira midda koobaad takbiirat alixraam oo allahu akbar inaad dhahdid waa rukni wey salaada rukni la-aanteed maba xirmaysaba salaada lagu xirtaa oo waad marka aad salaada rabta inaad gasho allahu akbar taad dhahayso waa goonideed allahu akbar yada kale waxa weeye waa sheikh wuxuu ku tilmaamay inay sunoon yihiin waxaa loo yaqaanaa takbiirat alintiqaal waa la dhahaa sunoon inay yihiin buu ku tilmaamay sheikha raximah allahu tacaala marka takbiiradaas takbiirat alintiqaal waa waxaan ujeedaa waa laba qaybood baan saddex baan niri lakin waa laba wey takbiirat alintiqaal waxaa laga rabaa qofka waajib bay ku tahay maxaa yeele nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa wa idaa kabbara fakabbiru bukhaari iyo oo warinayaan wuxuu leeyay nebigu sal allahu alay wasalam haddii uu imaamku allahu akbar yidhaahdo takbiirsada idinkuna waa waajib wey nebiguna wuu joogteeyey sala allahu calayhi wasalam xadiiska abu hurayra nabigu kana rasul lah sal ly slam ida qaama ila salaati yukabir xiina yaquumu uma yukabir xiina yarkac uma yaqulu samica allahu liman xamida marka waxay ku tusinaysaa markuu rukni ka tegayo rukni kala aadayo inuu nebigu sala allahu alay wasalam allahu akbar la imaan jiray marka waxay ku tusinaysaa nebiguna naamre isaguna uu samayn jiro joogteeyey waxay ku tusinaysaa inay waajib tahay salluu kamaa ra'aytumuuni usalli buu yiri nabigu sala allahu alayhi wasalam si aad u aragtaan anigu u tukanayo u tukada ayuu yiri sidoo kale ninkii salaada ay ka maaragtay salaada ka khaldantay oo nebigu sal ly slam saxay wuxuu yidhi markuu la hadlayey لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع وحسنه waxay ku tusinaysaa salaaddii ma tam noqonayso ilaa uu ka dhaho takbiirat alxaramti marka qayb bay waxaan ujeedaa takbiirooyinkii intiqaalka ahaa ilaa ayagana ka dhaho waxyaabihii lagu darhayey oo salaada u taam yeelayay baa lagala mid dhigay wey saa darteed la-aanteed haddaad ka suga tagto waa waajib aad ka tagtay wey salaaddii taam ma noqonayso bal haddaad hilmaanto waa sujuudu sahwi inaad la timaado wey laakiin sheikha wuxuu ku tilmaamay wa takbiiraatin cinda alkhafdi waalrafci ayuu ku tilmaamay marka aad kacaysid iyo marka aad aad hoos u deganaysid markaad kor u kacayso matalan waad taagan tahay rukuuc baad la timid waad ka laabatay kor baad u noqotay waad sujuuday hoos baad aaday waad ka soo laabatay kor baad u kacday mar kasta markaa inta badan inaad tiraahdi weya allahu akbar ayib sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala waqawlu samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida rabbana laka alxamdu walaka alxamdu siqooyin badan baa kusoo aroray ayadana wuxuu ku tilmaamay inay sunno tahay laakin sida raajixa ah waa waajib weeye madaahibta ku kala tagaan laakin waa waajib weye xadiidka hadda ka hadlayni waidaa kabara fakabiru waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu allahuma rabbana laka alxamdu saas dhau leeyahay nebigu sala allahu alay wasalam marka waana la amray nebiguna sal lla alay slam xadiiska hadda aan ka hadlaynay inahu laa tatimu laa tatimu salaatum liaxadin markii uu yihi wuxuu ku daray uma yaqulu allahu akbar uma yarkac xataa yadmaina وفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد waxay ku tusinaysaa in samic allah liman xamida la yidhaahdo salaadii la-aanteed ma taam noqonayso saa darteed waajibaadkii ayay ka mid tahay gaar ahaan markii aad aad imaam tahay waxa weeye samic allah liman xamida inaad dhahrid weeye markaad ma'muum tahayna rabbana walaka alxamdu culamada qaarna waxay leeyihin laazim waxaaba ahba inaad ama imaam noqo ama ma'muum noqe samic allahu liman xamida rabbana laka alxamdu ama walaka alxamdu inaad tiraahdo waa lagaa rabaa wey wuxuu yihi marka sheikha raximah llahu tacaala wtasbixu fi rukuuci wasujuudi atasbix fi rukuuci wasujuud inaad subxaan allah subxaana rabiy alcalaa iyo subxaana rabiy alcadiim iyo sujuuda aad ku tiraahdid subxaana rabiy alcadiim sujuud aad ku tirahdid subxaana rabiy alcalaa rukuucdan aad ku tirahdid subxaana rabiy alcadiim ayadana wuxuu ku tilmaamay sunooyinka ayuu ku tilmaamay hay-aadka ayuu ku tilmaamay laakiin sida raajixa waxa weeye waa waajib weye waajibaadka ayay ka mid tahay weliba sheekha hay-aad buu ku tilmaamay tasbiixda oo rukuucda iyo lagu lagu tasbiixsado waa sam subxaana rabiya alcadiim ood rukuucda tirahdid iyo subxaana rabiya alcalaa oo sujuudda tirahdid nabigana sal alla alay wasalam xadiis badan baa ka soo arortay xadiiskii cuqba ibni caamir markii ay soo degtay fasabix bismi rabbika alcadiim wuxuu yihi rasuulku wuxuu nagu dhahay sal lla alay slam ijcaluuha fi rukuucikum wuuna amray inaan rukuucda ku samayno markay soo degtay sabix ismi rabbika alaclaa wuxuu yihi nabigu sal lla alay slam ijcaluuha fi sujuudikum waana amar wey sujuudda dhiga oo sujuudda subxaana rabiy alaclaa dhahaya oo rukuucda subxaana rabiy alcadiim dhahaya waa waajib waa amar weye nebigana hadduuna amro haddaanu wax ka leexiyo aysan jirin waxa weeye waa waajib ayay noqonaysaa marka inaad cala al aqala hal mar ah inaad tiraahdid waajib wey marka inaad ka badiso oo saddex jeer iyo laba jeer laba jeer saddex jeer inaad tiraahdid ayaa sunno a weye laakiin markay timaado dhehidda hal mar ah waa ugu yaraan waa inaad dhahdid weye waajib ayay kugu noqonaysaa sheikha laakiin sunnooyinka ayuu ku daray raximah allahu tacaala wuxuu leeyahay waaltasbiixu fi lrukuuci waasujuudi wawadcu alyadayni cala alfakdayni fi ljuluusi gacmaha oo aad bawdyaha saarto markaad sujuudayso ayadana sunno weye weliba wuxuu yihi yabsut lyusra wayaqbid lyumna wuu gacanta bidixda ah wuu fidinayaa gacantii intaad fidisid baad bawdada korkeeda saaraysaa middan midigta ahna waxa weeye waxaad saaraysaa intaad isku laabtid oo farteeda aad taagtid ayaad maaragtay gacanta bawdada bidixda korkeeda saaraysaa weliba gacanta bidixda jilibka ayaad ag saaraysaa tan kalena waxaad saaraysaa sida xadiista nabig sal alay slam kusoo aroortay tan kalena waxa weye bawdada korkeeda ayaad saaraysaa fakdiga meesha la waa bawdada qofka wey waa cajalka meesha dhahan marka wuxuu leeyahay sheikha raxima allahu tacaala wawadcu lyadayni cala alfakdayni fi ljuluusi markaa fadhiisanaysa wey waa goorma waa markaad ataxiyaadsanayso ama intaad sujuudda ka soo laabato sujuuddii kalena aad u laabanayso intaba way soo gelaysaa weye marka waxaa laga rabaa qofka marba haddii uu fadhiisanayo gacmihiis inuu meeshaa saaro sidaasaa sunaa weye wayaqbid alyumna ila almisbaxa ila almusabaxa dheh midda lagu tasbiixsado maahane farta murugsatada loo yaqaano maahane inta kale wuu laabaya midigta dhiixaad kala bixinaysaa iyadoo dhan midigtana waad laalaabaysaa farahoo dhan waad gacmahaad galolaysaa farta salaabada la yidhaahda ama wax lagu tilmaamo ayaad kor u taagaysaa wey maxaa yeelay fa inahu yushiiru biha wuu ku tilmaamayaa mutashahidan isaga oo tashahudaya maaragta taxiyaadkii akrisanayo isaga taxiyaadkii akrisanaya ayuu saa sameynaya nebiga sal lay wasalam hadduu u fariisto salaada wadaca kafahu lyumna calaa fakdi lyumna wadaca kafahu lyumna calaa fakdi lyumna gacanta midig bawdada midigtuu kor saari jiray waqabada asaabicahu kulaha wa ashaara biisbicihi alatii tali albihama fartiisa oo sulka ku xigta ayuu ku tilmaami jiray kor u taagi jiray wawadaca kafahu lyusra calaa fakdihi lyusra ayadana gacanta bidixdaana lugtiisa bidixdaa ama bawdadiisa bidixdaa ayuu kor saari jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam saa darteed waa sunadii nebiga sal alay wasalam uu qaadan jiray wey wuxuu yihi marka sheekha raxima allahu tacaala wa wlftiraashu iftiraashkana ayadana sunno wey iftiraashka maxaa la yidhahdaa waa gogol wey maxaad goglaysaa fi jamiic aljalasaat fadhiyadaadoo dhan baad lugtaada goglanaysaa oo muxuu uga jeedaa markaad ataxiyaadsanayso amaba aada sujuudda inta kasoo laabatay sujuudda kala sugaysa amaba jalsa la yidhahdo jalsat listiraaxa oo aada xoogaa yar ku nasanaysaa lugtaada midigta ah ayaad goglaysaa ood sintaada kor saaraysaa waxaan ujeedaa lugtaada biixda ayaad goglaysaa oo sintaada biixdaa kor saaraysaa lugtaada midigtaana waad taagaysaa oo ciribteeda kor baad u taagaysaa faraheedana waad laabaysaa ad ku kor fariisanaysaa marka waxaad goglanaysaa ood ku fariisanaysaa lugtaadii biixda ahayd ood qaloocisay ead ku kor fariisanaysaa ayadii baad gogol ka dhiganaysaa ayadii baad sintaadii bidixda ahayd ayaad kor saaraysaa tii lugtii midigta ahaydna way taagan tahay oo ciribteedii baa kor u taagan sida qofkaada looba oo kale marka wuxuu leeyahay aliftiraashkaasina sunno weeye sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu qofku iftiraashkaas sameeyo ayadu waajib maaha waa sunnooyinka salaada ee ficliga ah ee maaragtay qofku uu sameeyo ayay ka mid tahay fi jamiici jalasaat buu yidhi jalasooyinka o dhan waa markaad ataxiyaadsanayso dhan marka laga reebo midda u dambaysa markaad salaad afar ragcadooda aad tukanaysid salaad afar ragcadood markaad tukanaysid ama saddex ragcadood aad tukanaysid ataxiyaadka u dambeeya lugta ma goglanaysid sinta ayaad goglanaysaa lugta dhan hoos baad gelinaysaa sintaadii baridaadii bidixda ahayd ayaad dhulka dhigaysaa marka taasa waxaa la yidhahdaa tawaruk warag warigku waa sinta waay marka sintaad dhulka dhiganaysaa mataxiyaadka horena lugtii baad dhiganaysaad ku kor fariisanaysaa marka wuxuu leeyahy sheekha raxima allahu tacaala fadhiga oo dhan waad lugtaad goglanaysaa ku fariisanaysaa tawaruguna fi ljalsati alakhiirati fadhiga u dambeeya ayaa isaga uu leeyahay oo sunno ah inaad sinta dhigto wey iyaduna sunnooyinka salaada ayay ka mid tahay sida uu noo tilmaamay nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiis badan oo ka soo arortay wey ayib sunnooyinka marka aada bay u badan yihiin intaasuu shiikhu uu qayb weliba waajibaadka ka mida uu kusoo daray wuxuu ku yidhi marka watasliimatu athaaniya tasliimta labaad ayadana waa sunno ayuu leeyahay laakiin way isku khilaafsan yihiin culimadu qaar waa waajib bay leeyihiin assalaamu calaykum tan labaad markaad midka koowaad salaada uga baxdo tan labaad waajib maaha bay leeyihiin shaaficiyada laakiin culimada qaar baa ku tilmaamaya inay waajib tahay wallahu tacaala aclam wsala allahuma wslam cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi ajmaciin